الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه باب الثمن وثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي ناظمك رحمة الله عليه waxa uu halkan ka guda gelayaa faradkii saddexaad ee min alfuruud almuqadara fi kitaab illahi tacaala faradkii saddexaad oo ka mid ah furuudda uu alleh ku jaangooyey kitaabkiisa waana faradkii thumunka ama sideed meelood meel ahaanta ee uu nisfu rubci uu ka soo cabiray hore uga soo cabiray waxaana uu yidhi naadimku raxmatullahi calayhi wathumunu thumunkii lizawjati xaaskii buu u sugnaaday iyo wazawjaati ay awizawjaati ama xaasaskii dhowrka ahaa ayuu u sugnaaday xaaska iyo xaasaskaasi oo macalbaniina wiilashii maydku dhalay la jirkooda jooga oo wiilal markaa maydku dhalay la jooga aw macalbanaati ama hablihii dhadigaa ee maydku dhalay la jooga aw maca awlaadi albaniina ama la jooga wiilasha carruurtoodii la jirkooda markaa jooga ee faclami arrintaa iyada ah ogow ayuu yidhi naadimku raxmatullaahi calayh walaa tadunna hana u malaynin buu yidhi aljamca jamaca aan jamciyey alfaadda markaa uu tilmaamay hadday tahay baniin iyo banaad iyo awlaadilbaniin alfaadda iyada ah ee aan jamciyey ha u qaadan buu yidhi shardan shardi inay tahay ha u fahmin ee fafhami sidaa iyada ah fahan oo markaa u dhugma yeelo naadimku raxmatullaahi calayhi waxa uu tilmaamayaa maydkaa dhintay oo ah saygii markaa gabadha qabay haddii uu xaas ka tago ama xaasas badan uu ka tago gabadhaasi sideed meelood meel ahaan ayay mutaysanaysaa gabadhaasi ama dumarkaa dhowrkaahi sideed meelood meel ahaan ayay mutaysanaysaa bishardi markay la joogto farac waaris ah farac maydka cid ka tagfiiran oo ka farcan oo dhaxlaysa marka ay joogto midh ha noqdo ka badan ha noqdo mid markaa maydku toos u dhalay oo ubadkiisii ah ha noqdo ama mid wiilalkiisu sii dhaleen ha noqdo lab ha noqdo dhadig ha noqdo faraca waariska ahi farqi ma leh haddii meesha farac waaris ahi jiro xaasku hadday mid tahay iyo hadday ka badan yihiinba sideed meelood meela ahaan ayay mutaysanayaan masaladaa iyada ah ayuu inoo tilmaamay allana qur-aanka waa inoogu caddeeyey fain kaana lakum walad falahunna thumnu mima taraktum haddii markaa uu idii sugnaaday ubad haweenkii waxay leeyihiin sideed meelood meel ahaan wixii aa ka tagteen waxaase ha yaraado hase badnaado sideed meelood meel ahaan ayay fadhiisanayaan waana sidaa uu tilmaamay oo walaa tadunna aljamca shardan fafhami ha u malaynin lafdiga jamaca ah ee bimacnaa aan adeegsaday oo hadday markaa tahay maca albaniina aw maca albanaati aw maca awlaadi albaniin intaba jamac buu adeegsaday alfaada noocaasiya shardi ha u qaadan buu yidhi ee hal walad oo waaxid ah haddii uu joogo thumun ayay leedahay bishardi dumarka iyaga ahi waa inay yihiin kuwo dee dhaxal leh oo waxa weeye dhaxal yeelan kara waa inay yihiin amaa haddii ay dee aanay dhaxal lahayn siday u dhan yihiinba ama qaarkood aanay dhaxal lahayn xaaladdaa iyada ah dee wuxuu noqonayaa qofka aan dhaxal lahayn ee wasfi ku qumo saddexdii aynu soo marnay ka mid a dee kal cadami buu noqonayaa sidii wax aan jirin oo lama qiimeeyo oo markuu naadimkuina soo lahaa raxmatullaahi calayhi wayamnacu shaksa min almiiraasi waaxidatun min cilalin halaatin riqun waqatlun waاkhtilaafu diini fafham falaysa shaku kalyaqiini markuu sidaayna lahaa saddexdii cilaaw inoo tilmaamay mid kasta oo ka mid ah cidda ay ku qumto wujuuduhu ka cadamihi helitaankiisa iyo joogistiisu la-aantiisay la mid tahay oo qofka wasfi ka mid ahi uu ku qumo joogiddiisu waxay ka dhigan tahay inaanay jirin oo masalan iminka xaaska uu ninku qabaa hadday tahay tusaale ahaan ahlulkitaab gabadh gaalad ah oo yuhuud ama nasaaro ah dee dumarkooda in la guursadaa way bannaan tahay sharcan hadday xor yihiin waa bannaan tahay in la guursado laakiin dee dhaxal yeelan mayso oo gabadha iyada ahi dhaxal ma leh oo waxa dhacaysa iyadoo xaaskii jirto inaanay wax dhaxala mutaysan ee ta la sheegayaa waa tii shuruudda laga helay ee dhaxalka lahayd wax maanicoo ku qumayna aanay jirin sida aawadeed ba ahlulcilmigu waxay tilmaamaan waqtiyada qaarkood alkhazahaan ama luqas ay ku keenaan waxaa laga yaabaa nin bay yidhaahdeen afar xaas leh in mid ka mid ahi ay dhaxal iyo meherba yeelato midina ay yeelato asadaaq duuna alirti midina ay yeelato dhaxal halehay ay yeelato meher laakiin aanay dhaxal yeelan midina aanay labada midnaba mutaysan midina dhaxal qura ay yeelato oo aanay yeelanin wax meher ah afartii dumar ahaa ee uu qabayba sidaa ay u kala qaybsamaan mid dhaxal iyo meher le mid meher qura le mid dhaxal qura le mid aan labada midnaba lahayn masalan ta labadaba yeelanaysa ee meherna yeelanaysa dhaxalna yeelanaysaa waa alxora calaa diini zawjiha waa gabadh xor ah oo ku sugan diinta ninkeeda ninkeedaa dhintay ama gaal ha noqdo ama muslin ha noqdee gaaladuna iyada isdhexasha muslimkuna isaga isdhexala eh waa gabadh xor ah oo diinta ninkeeda ku sugan taasi waxay yeelanaysaa meher iyo dhaxal dirkaba ta waxa weeye meher oo qura yeelanaysae aan dhaxal lahayna waa kitaabiya waa gabadh markaa gaalad ah oo kitaabiyad ah oo ninku markaa oo muslimka ahi uu qabo maadaama dumarka yuhuud iyo nasaara muslimiinta raggooda ay u bannaan yihiin inay guursadaan kuwooda xorta ah oo bimacnaa dumarka xorta ah ta addoonta an lama guursade laakiin raggooda uma bannaana dumarkeenna marnaba inay guursadaan marka gabadhaasina waa xaaskaagii oo mutaysatay meher bay reerka ku leedahay ee dhaxal kuma laha ta waxa weeye labada midnaba aan yeelanaynin dhowr wejiba way ku iman karaysaa had iyo jeer shuraaxda ama sabrumardiniga wadaadka sharaxay raxbiyaha oo kale adigu ta uu miisaalinayo waa laga wacan yahay oo iyada lafteeda waa ku dhawoobaysaa laakiin waa laga wacan yahay khilaaf badan baa ku jira siba cinda almadhab laakiin mid kaleaynu miisaalinayna oo waxaynu leenahay waxay kaloo noqon kartaa ta labada midnaba aan mutaysanayn ninkii sayidka ahaa addoon uu leeyahay oo lab iyo addoon uu leeyahay oo dhadig inuu isu guuriyo wax mehera markaa meesha ma sugnaanayo waayo meherka dee sayidka ayaa yeelan lahaa meeshii markaa meher iman maayo maadaama wuxuu isla wixiisii yihiin addoonka sayidkiisu uma daymoobo oo dayn kuma yeesho marka waxay noqonaysaa inuu isu guuriyo addoon uu leeyahay iyo addoon uu leeyahay iyagoo sidii markaa isu qabaa intaa kadib inuu markaa ninkii xoreeyo iyaduna addoontuna ay sidii ugu baaqi ahaato oo kadibna uu kuwan dambe xorta ah intaa kadib guursado marka markii hore addoontaa wuxuu ku guursaday bishuruudiha almuctabara shuruudii muctabarka ahayd oo addoon iyo addoon isguursaday bay ahaay marka addoonta noocaasi ahi maanta meherna male oo awalba waxba ma yeelanaynoo sayidkeedii baa guuriyey oo addoonkiisii u guuriyey dhaxalna maleh waba addoon ta waxa weeye yeelanaysaa waxa loo yaqaano dhaxalka oo qura ee aan meher yeelanaynin waa mid qaabkaa aynu tilmaamaynay oo kale uu ku guursaday ama isagoo xor ah ba uu guursaday oo sayidkeedii siiyo maca dalikana isagu uu waxa weeye dib ka xoroobo ama marka horeba bilaa meher lagu siiyo tan noocaasi ahi waxay yeelanaysaa dhaxal gabadha iyada ahi ee markii hore addoonta ahayd dib ka xorowday intii la qabay ninkani uu qabay dib ka xorowday tan noocaasi ahi maanta waa xor oo waa muctaqa waa mid la xoreeyey dhaxal way leedahay laakiin meher ma laha oo beri aanay meher mutaysanayn ayaa la guursaday waxaa jira dumarka qayb ka mid ah oo meherkooda la waayo oo nikaaxoodu meher ka madhnaado oo dhowr ah waxba si halkan ugu bambixi mayno marka taas oo kale waa ka mid markaa ninka afartiisii dumarka ahayd tii markaa xortay calaa diini zawjiha labadiiba way mutaysatay meher iyo sadaaqii meherkii oo macnaa sadaaqii ah iyo dhaxalkii labadiiba waa mutaysatay tan muctaqada ah ee berigii hore addoonnimada lagu guursaday ee la xoreeyeyna ee maanta xortaahina waxay yeelatay dhaxal qura tan weli addoonnimadii ku baaqiga ah ee dumarkanba ka horraysayna midhna ma yeelan meherna ma leh waxa weeye irtina maanta ma yeelanayso oo cilladii riqiga ayaa ku qumay tan gaaladaahina sadaaq qura ayay leedahay marka waxay u qaybsamayaan afartaasi way dhici kartaa inay ninka ku kulmaan marka markuu jamcinaya u leeyahay wazawjaati waa zawjaad wax dhaxlaya oo shuruudii laga helay wey waxay kaloo markaa luqas ahaan ku keenaan halkan oo sharaxaasina idii qorayaa kollay dee ragga badankiisu haystaa ee sabrumaradinigu idii qora waxay noqonaysaa waxa uu yidhi mima yudkaru fi lmucaayaat alanana ana lana zawja ta'khud thumun walbaqi ya'khuduhu akuha maca wujuudi alakhi lilmayit waxaanu leenahay buu yidhi haddaanu shaaficiyada nahay mabaha shaaficiyade waa cinda ahli lcilmi jamiican gabadh qaadanaysa sideed meelood meel ahaan inta soo hadhayna uu qaadanayo walaalkeed maca wujuudi alakhi lilmayit iyadoo walaal maydka uu markaa walaalahina uu joogo walaysa lahu waarisun siwaa man dukir waaris intaa la sheegay oo aan ahayna ma jiro marka wa jawaabuhu waxa weeyaan buy ana akhaaha ibni ibni zawjiha waxa weeye walaalkeedani waa ibni ibni zawjiha marka ka meesha jooga waa kii markaa islaantu dhashay wey oo odayga inankiisii ayaa wuxuu ka dhalayaa islaanta inan marka ka noolna waa kaa wadalika arrinta noocaasina waxay ku suuroobaysaa bian yatazawaja ibnu rajul nin inankii inuu guursado uma zawjati abiihi aabihii xaaskiisa hooyadii macnaha islaantii odayga usoo dohda ahayd ayuu guursanayaa fa ya'ti minha biwalad markaasay ilmo u dhalaysaa islaanta ilmaha leh uma intaa kadib yamuutu waxaa dhimanaya ibnu rajul ninka ilmihiisii ayaa dhimanaya fii xayaati abihi intii aabihiiba noolaa ayaa inankiisan islaanta ilmaha wiilka ah ka dhalay meesha uu ka baxayaa si ilmaha yar ibnulibni u noqdo aabihii oo ninkan weyn markaa wiilkiisii ahi meesha waa inuu ka baxaa wayadruku waxaanu ka tegayaa ibnahu ilmihiisii uu sodohda ka dhalay odayga sodohdiisa iyo wa abaahu aabihii labadaasuu dunida kaga tegaya marka ka hore la dhaxli maaye ka dambe inuu dhaxli doono ka hore hayna dhaafo uma intaa kadib yamuutu waxaa dhimanaya alabu aabihii can zawjatihi xaaskiisiibuu ka dhimanayaa oo ah inankiisii berigii dhaweed dhintay aynu sheegaynay walaashii walaashii maaha uma yamuutu labu aabihii baa dhimanaya can zawjatihi xaaskiisii buu ka dhiman waayahay iyo wa can akhiiha waa me waa sidaa aynu sheegnay wey waa sax iyo wa can akhiiha walaalkeed waa ka yar ee kii dhintay maaha aladi kaasoo huwa isagu ibnu ibni zawjiha zawjkeeda inankiisa inankiisii noqonaya iyo wa can akhiihi walaalkii walaalkiisani markii hore tiradii nooguma jiran waa iska dheeraad isagu waa nin meesha iska joogo gaara fata'khudu way qaadanaysaa azawjatu athumun wa akhuuha albaaqi walaa shay'a liakhiihi liannahu maxjuumun biibni libni marka waxay noqotay markii odaygiina islaantii halle odaygu tayar buu guursanaya waa waa lasaba marinaya waa cagsiga odaygu tayar buu guursaday inankiina taweyn ee sodohda ah buu guursaday odayga sodohda u ah dabeedna islaantii weyneed inan bay dhashay inankaasi odaygu ee islaanta sodohdii ahay dhashay odaygu waxa weeye wiilkiisu wiilkuu dhalay wey waa wiilkiisu wiilkuu sii dhalay wey inankaasi xaaska odaygana wuxuu u yahay walaal xagga hooyay ka walaalayay dabeedna inankii islaantu wax u dhashay wuu dhimanayaa meeshuu ka baxaya meeshii waxaa ku soo hadhaya odaygii oo ti yarayd qaba iyo islaantii weyneed inankii ay haysay iyo islaantii weyneed inankii ay haysay oo ninka nool wiilkiisa wiilkiisii ah iyo walaal kaloo isagu meel kale ka yimo odayga ay walaala yihiin marka odaygii dhinto dhaxalkii waxaa yeelanaya xaaskiisa tan yare uu qabo iyo islaanta hooyadeedahi inankii ay dhashay oo ibnulibni ah oo odayga wiilkiisu wiilkuu sii dhalay ah iyadana walaalkeed ruma oo hooyadii dhashay ah waa sidaa wey marka hadday isku hagaagsantay waa arrin markaa la ysku halxidhaaleeyo oo had iyo jeer qofku markaanu aada ugu fiirsan is odhanayo suuragal ma marka lagu yidhaahdo marka nin dhintay oo xaas iyo walaalkeed la odhan maayo wiilkiisu wiilkuu dhalay ibnilibni la odhan maayo hadalkaa la tarbiibaya xaas iyo walaalkeed ibnulibnigii baa walaalkeed lagu magacaabaya iyo walaalkii intuu ka dhintay dhaxalkii xaaskiisii iyo walaalkeed qaateen walaalkiina qaday dabeedna qariib bay kula noqonaysaa waxaad odhanaysaa ma suuragala laakiin waxbaa isku maldahane waa suuragal wey oo had iyo jeer waktiyo dambaynu alkaazita ku ishaari doona ama alxidhaalayaashe marka xigaalku isku yaraa hoos noqdo masaa'ilkoodu aad bay u adagyi waxoogaa baad ku wareereysaa oo had iyo jeer ahlulcilmigu waxay ku keenaan baabay yidhaahdaan tashaabuhu nasab nasabka qaabka is- qaybta isshabahda oo had iyo jeer waxoogaa wareerkiisuu leeyahy tashaabuhu nasab marka kanina kan guursado kanina kan guursado ilmahu kanina dhasho kanina mid kale waa ku wareereysaa xoogaa istabamarkoodu waa badan yihi wathumunu sideed meelood meel ahaantii lizawjati xaaskiibuu usugnaaday iyo wazawjaati ee wazawjaati ama xaasaskii dhowrka ahaa oo maca albaniina wiilasha la jirkoodii ahaaday maydku isag uu haddii isagoo wiilale ay joogaan thumun bay leeyihin aw maca albanaati ama hablihii maydka la jirkooda jooga aw maca awlaadi lbaniina ama awlaadulbaniinka la jirkoodii jooga faclam iyo arrintaa iyadaa ogow walaa tadunna hana u malaynin aljamca jamca alfaadan aan jamciyey shardan shardi ha u malaynin ee fafhami arrinta iyadaa faham wathulutha baabu thuluthayn thuluthaynka baabkiisa hada maxalo wathuluthaani lilbanaati jamcan mazaada can waaxidatin fasamca naadimku raxmat ullaahi calayhi halkanna wuxuu ka bilaabayaa thuluthaankii cidda waa faradkii markaa afraad ee lixdii farad ka mid ahaa marka cidda xoolaha qaadata thuluthaan saddex meelood laba ahaan waana faradka ugu badan wey faradka ugu badan ee qof ku dhaxal qaato waa thuluthaan waa saddex meelood laba ahaan markaa dhowr bayd oo ilaa afar bayd meelaha ah ayuu ku tilmaamay naadimku raxmat ullaahi calayh laakiin waxa uu canaan lahayd hal bayd inuu ku ishaaro oo afarta saddex inaga tuuro waayo ahlulcilmiga in badan oo nadmiya ku tirisay ama ha noqdo imaamkii faradiga jacburi ha noqdo ashaafici ee markaa caalimka dhaxalka aada u yaqaanay ahaa ama saaxib alburhaniyaba ha noqde iyo kuwo lamid ahi hal bayd bay ku ishaareen oo gebigoodaba hal bayd oo qura ayay isugu geeyeen saaxib alburhaniya isagu waxa uu ku ishaaray wathuluthaani lithnatayn istawata fasaacida miman lahu nisfu atha waxa uu yidhi thuluthaanku lithnatayni laba ayuu usugnaa wathuluthaani lithnatayni istawata thuluthaanku wuxuu usugnaaday buu yihi laba siman lithnatayni laba dumara buu usugnaado istawataa siman iyo fasaacidan wixii kasii badan oo miman lahu nisfun ataa ka mid ah kuwii nisfiga uu usoo arooray ee u yimi kuwii nisfiga qaadan jiray laba iyo wixii ka badan oo siman macnaha wuxuu diidayaa inaad laba kala jaada isu keento laba iyo wixii ka bidan ka mid ah markaa ka badan oo siman oo afartii qoloba nooc isku siman oo isku nooc ay yihiin ayaa thuluthaanka qaatabay halkaa bayd qura ayuu ku tilmaamay halkaa bayd baana nagaga filan waxay nagaga filan inaynu nidhaahno thuluthaanka lagu sheegayaa afartii hablood ee mid kastaaba markay keligee tahay nisfiga qaadan jirtay afartii hablood ee mid kastaaba markay keli tahay nisfiga qaadan jirtay ama xoolaha bar qaadan jirtay aynu soo marnay mid kastaaba laba iyo wax ka badan hadday noqdaan thuluthaan bay leeyihin intaa qura inagaga filan hablii aynu shalay soo maraynay ee mid kastaaba markay keligee tahay nisfiga qaadan jirtay hadday la midh ka bataan oo laba iyo wixii ka badan noqdaan thuluthaan bay leeyihin muhimmaddu waa intaa halkaa bayd oo qura ayaa markaa daabit u noqonaya oo ku filan laakiin bal aynu eegno naadimkuna raxmat ullaahi calayhi isagu uu kala qaadqaadayaa sida uu u tilmaamo wa thuluthaani thuluthaankii xoolaha saddex meelood laba ahaan lilbanaati hablihiibuu u sugnaaday waa banaatu sulbigii maydku dhalay jamcan xaalay yihiin kuwii jamca maa zaada ka bedelo maa zaada buu u sugnaaday wixii ka badan jamcu saddex iyo wax ka badan looma jeede can waaxidatin midh wixii ka badan buu u sugnaaday ee fa samcan ay fasmac maqal samcan maqlitaan maqal arrintaa iyada ah oo u dhugma yeelo wuxuu leeyahay hulutaankii wuxuu u sugnaaday oo qaata hablaha maydku dhalay markay jamac yihiin markay tiroobaan ee dhowr noqdaan jamacii buu kuusii caddeeyo wuxuu kugu yidhi jamaca fahano waa maa zaada can waaxida midh wixii ka badan baan ujeedaa jamacaan kuu sheegayaa waa midh wixii ka badan ee arrintaa iyadaa u dhugma yeelo oo maqal oo si dhab ah markaa u maqal wa thuluthaani thuluthaankii lilbanaati banaadkii buu u sugnaaday jamcan xaalay yihiin maa zaada buu u sugnaaday wixii ka badan can waaxidatin midh wixii ka badan ee fa samcan maqal oo arrintaa iyada ah faasmac samcan maqlitaan markaa maqal arrintaa iyada ahoo u dhugma yeelo marka hablaha maydku dhalay laba iyo wax ka badan hadday noqdaan thuluthaan bay leeyihin fain kunna nisaa'an fawqa thnatayni falahunna thulutha maa tarak hadday noqdaan laba iyo wixii ka badan waxa ay dumarkii yeelanayaan waa hablihii maydku dhalaye thuluthaan bay yeelanayaan oo thulutha maa tarak thuluthaan wixii uu ka tegey ayay mutaysanayaan wahwa sidaasi oo kale faradkaa la soo sheegay alfarad lmadkuur oo hulutaankii ah kadaaka sidaasi oo kale wahwa hulutaankii kadaaka sidaasi oo kale libanaati libni buu usugnaaday banaatulibnigii banaatulibnigiina sidaasi oo kale iyaguna iyagoo jamaca ah oo wixii halka badan ah ayuu iyagana usugnaaday ee fafham fahan maqaalii ay qawlii hadalkayga fahan fahma saafiyi dihni ay ka fahmi saafiyi dihni sida mid ay maskaxdiisu saafi tahay oo caqligiisu kala hufan yahay oo shuquuq iyo awhaam iyo ismoodsiin ka maran yahay siduu wax u fahmo u fahan macnaha fa- fahan aan shaki ku dheehnayn oo warwaree ku jirin fahan buu leeyahy oo marka banaatu sulbigii ay thuluthaan mutaystaan markay hal iyo wax ka badan yihiin sidaasi la mid ah ayay banaatul ibnigina u mutaysanayaan marka kuwa hore la waayo ee meesha ay ka baxaan oo bishardi qolo kastaaba waa markay qolada u dhigantaa aanay meesha jirin waayo laba huluthaan oo kulmaya ma jirto laba qolo oo huluthaan leh oo isu imanaya ma dhacayso asalkeydaba lixda farad laba farad unbaa isu yimaada oo hal mas'alo laba qofoo lehi ay isugu yimaadaan waa nisfigii aynu shalay soo maraynay laba qof oo laba nisfi leh way imanayaan waa suuragal sida zawjkii iyo shaqiiqadii ama liabkii inantii liabka ahayd inay zawjka mid u weheliso waa suure oo laba nisfi isu yimaadaan laba sudusna way isu yimaadaan lix meelood meel ahaan laba qof oo leh way isu yimaadaan oo dee binasi lqur'aan buu alla inoogu sheegay labada waalidba weli abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus labadiisa waalidna mid kastaaba wuxuu leeyahay sudus waa suure in laba sudusna isu yimaadaan aabbihii oo doonaya sudus lix meelood meel ahaan iyo hooyadii oo doonaysa lix meelood meel ahaan way dhici kartaa laba nisfina waa suuragal laba farad oo kaloo isu yimaada oo hal masalo isugu yimaadaan maba jiraan laba rubuc baan dhici karin inay isu yimaadaan walaa laba thumun baan dhici karin walaa laba thuluthaan baan dhici karin walaa laba thulus baan dhici karin ma suuragala marka waxaad ogaanaysaa wa wakadaka libanaati libni markuu kuleeyahay waa marka hablaha hore meesha ka baxeen haddii kale ma suuragal aha inay banaatu sulbiguna doonaan thuluthaan banaatulibnina yimaadaan oo thuluthaan doonaan bal waxaynu arki doonaa haddii kuwa sare thuluthaanka qaataan kuwa hoose way dhici doonaan sida naadimka laftiisu inoo keeni doono wahwa faradkaasi oo thuluthaanka ahi kadaaka sidaasi oo kale libanaatilibni buu usugnaaday ee fafham fahan maqaalii ay qawlii hadalkayga fahan fahma saafiyi dihni ay ka fahmi saafiyi dihni sida mid fahankiisu uu saafi yahay oo kale wax u fahmo sidaasi oo kale u fahm wahwa faradkaasi aynu soo sheegnay ee huluthaanka ah lilukhtayni labadii walaalood buu usugnaaday labadii hablood ee walaalaha ahaa iyo famaa yaziidu wixii kasii badan labadii hablood ee maydka ay walaal ahayn waa ashiqadii shaqiiqaadka ahaa iyo famaa yaziidu wixii ka badan qadaa waxaa xugmiyey oo fatwooday bihi sidaasi alaxraaru kuwa xorta ah iyo alcabiidu kuwa addoommada ah dirkuba sidaasi bay xugmiyeenoo ay fatwoodeen marka wuxuu ka dhigayaa waa mas'ala mujmacun calayha waana runtii waa mas'ale ahlulcilmigu isla ogol yihiin inaan in yaroo mugdi yahay ku jirin in labada hablood ee maydka ay walaalaha yihiin ee isku aabbiyo hooyo yihiin iyaguna inay sulusaan qaataan iyo wixii ka badan oo marka horeba dumarku faradka ugu badan ee alla qur-aanka ku soo arooriyay oo thulusaan ah cidaan iyaga ahayn oo qaadanaysaa ma jirto markaa taasi waxay ku tusinaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aada iyo aada markaa si cadaalad ah ugu garsooray rag iyo dumarba ee aanay ahayn arrintu sida gaalada iyo cidda dariiqadooda raacday ay isagaga oohinayaan markaa dumarka muslimaadka ah ay u leeyihiin xaq baanu idii soo dhicinaynaa xaqoo ay usoo dhicinayaan ma jiro ee ilaahay abuurtay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa xaqa ay leeyihiin siiyey waxna aan ka nusqaamin marka faradka kusoo arooray qur-aanka ugu badani waa thuluthaan thuluthaankana cid aan iyaga ahayn oo wax ku qaadataaba ma jirto wahwa faradkaasi lilukhtayni labadii hablood ee walaalaha ahaa ee shaqiiqaadka ahaa buu usugnaaday maydku labiyo dhadigkuu doonayaba ha noqdo dhintay iyo famaa yaziidu wixii ka badan qadaa waxaa xugmiyey inta badan waxaad arkaysaa markaa inay ku fasirayaan ahlulcilmigu aftaa bimacnaa waxaa sidaa fatwooday iyagoo leh waxa weeye shaksiga addoonka ahi waxba ma xugmiyo ikhtiyaaran sida markaa la doortay macnaha fi xaal fi xaali likhtiyaar baynu ujeednaa xaaladda arrintu ay caadi tahay ee isku doosan tahay ee wax idiraariyah oo inoo dhibgeliyaa aanay jirin ninka loo yaqaano addoonku qaadima noqdo waana sida ay tahay laakiin dee haddii daruura timaado way noqon kartaa waxa weeyaan inuu qofka qaadiga noqday addoon noqdo ama dumarba noqdo waa fi xaali lidiraar waa dani kugu qasabtaye yacni xaalad caadiya maaha oo daruuradu axkaam isaga gaara bay leedahay addaruura tubixu lmaxduuraat daruuradu wax aan banaanayn bay banaysaa marka arrintu hadday dani kugu qasabtay noqoto haddii cid kaleba la waayo ama uu xoog kugu qabsado dee cid doontaa ku xukumi kartaa gaal iyo muslim ciddii ka adkaataaba way ku xukumi marka sidaa awadeed bay uleeyihiin qadaa bihi alaxraaru waalcabiidu macnaha sidaa waxaa xugmiyey mid waxa weeye xor ah iyo mid addoonaba ay ugu fasirayaan ahlulcilmiga in badan markay cibaaradan fasirayaan yacni sidaa waxaa fatwooday oo xukunkeedu inuu sidaa yahay sheegay kuwa xorta ah iyo kuwa addoommada ah maxaa yeelay bay ku odhanayaan dee addoonku waxba ma xugmiyo qadaaga eheluma aha marka waa sidaa ay sheegayaan waana fi xaali likhtiyaar marka arrintu isku toosan tahay ee aanay daruuro iyo dani kugu qasabtay ahayn waxa weeyaan addoommadu qadaaga ehel uma aha shaqana kuma leh laakiin de haddii ay daruuro iyo arrin kala yimaado cid aan u ehelahayn inay qabsato waa suuragal markuu naadimku intaa tilmaamay ee liluktayn hadday yihiin kuwii shaqiiqaadka ahaa iyo hadday yihiin kuwii liabka ahaa iyo hadday yihiin kuwii liumka ahaa ee hooyo intaba cibaarada daahirkeedu wuu shamlinayaa oo waxaa la moodayaa mar hadduu ku yidhi lilukhtayni famaa yaziidu hablihii labadii hablood ee walaalaha ahaa iyo wixii ka badan buu usugnaaday mar hadduu sidaa yidhi waxaad u qaadan kartaa walaalihii hablaha ahaa inaanay kala hadhsanayn ee dhammaan halkaa ku dhan yihin saasaad moodi kartaa si uu arrintaa iyadaa meesha uga saaro iihaamkaa geli karaa si uu meesha uga bixiyo ayuu qayday hablaha uu ujeedo oo lilukhtayni famaa yaziidu ciddu uga jeedo wuxuu yidhi haadaa kaasi xukumkaasi oo waxaa lasoo sheegay habluhu thuluthayn bay mutaysanayaan laba iyo wax ka badan markay yihiin idaa kunna liummin wa abi waa markay aabbiyo hooyo yihiin hablahaasi waa markay yihiin hablihii aabbiyo hooye shaqiiqaadkii waa markay yihiin oo liummin wa abin ay maydka ugu walaal yihiin aabbe iyo hooyo dirkaba aw liabin ama aabbe qura markay ugu walaal yihiin weeye ee facmal ku camal fal wa fii bacdi nusakna faxkum xukmi yani labada cibaaraba wasnan waa macnan isku si un bay kusoo aroorayaan oo isku isku mid weeye facmal ku camal fal oo bimacnaa xukmi bi haada arrintaa iyada ah tusibi xaqaad asiibi marka hablaha uu u jeedo baydkaa dambuu ku qayday wuxuu yihi haadaa kaasi markaan kuleeyahay labada hablood ee walaala ah iyo wixii ka badan thulutayn bay mutaystaan haadaa kaasi idaa kunna waa markay yihiin liummin hooyo mid maydka ugu walaal ah iyo wa abin aabe aabe iyo hooyo labadaba markay ugu walaal yihiin waa shaqiiqaadkii aw liabin ama aabe qura markay maydka ugu walaal yihiin facmal ku camal fal bi haada kaa ku camal fal tusibi xaqaad asiibiye oo sida xaqu yahay baad asiibaysaa haddaad sidaa ku camal fasho oo meesha aad ka saarto kuwii liumka ahaa oo hablihii liumka ahaa inaanay iyagu marnaba thulusaan mutaysanayn saddex meelood laba ahaan xoolaha marnaba inaanay qaadanin markaad sidaa fahanto markaasi baad xaqa asiibaysa aad qaabka u garato waayo waa afartii habloodii aynu soo marnay ee qaadan jiray nisfiga kuwii unbaa thulusaanna qaadanaya thulusaanna kuwii unbaa qaadanaya waayo halkaa inoo joogto allahu subxaanahu wa tacala aclam